alxamdu لlh rb اlcaalamiin wاlcaaqibaة lilmutaqin wla cudwana ila clى الظaalimiin slى اllah wslm wbaaraka clى cabdihi wrasulih muxamadi wclى aalih wصaxbihi wslma tasliima kasiira ama bacdu waxaynu joognay ikhwani baaraka allahu fiikum fasalkii ama halkii sheekhu uu kaga waramayey kalaamka ilaahay jala wacala iyo ilaahay inuu hadlo waxaanay ahlulcilmigu tilmaameen ilaahay jalla wacalaa dadka ahlujannaha ah markuu jannada geeyo naciimka iyo waxa ugu wanaagsane ay helayaan oo aragtida ilaahay ay arkayaan iyo hadalka ilaahay u la hadlaayo labadaba cidda diiday waa cid diiday wixii ugu wanaagsanaaye ahlujannuhu ay la kulmayeen waxaynu soo maraynay isagoo mualifku inoo sheegay xadiidka ziyaarada ee uu yidhi waya'danu lahum fayazuuruunah wuu u ogolaanayaayoo dabadeeta way soo ziyaaranayaan xadiidu ziyaarana waxaa wariya alimaamu tirmidi iyo ibnu maaja ayaa wariyey xadiidi abi hurayra أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أهل الجنة إذا دخلوا فيها نزلوا بفضل أعمالهم ثم يؤذن لهم في مقدار يوم الجمعة من أيام الدنيا فيزورون ربهم إلى آخر الحديث xadiidku markaa sheegaya ahlujannuhu in rabbigoodu ogolaanayo dabadeeta ay soo booqanayaan saasuu sheegaya laakiin xadiidka sanadkiisa marka la eego waa daciif weeye waxaa sanadkiisa ku jira nin la yidhaha cabdulxamiid ibnu abi xabiib cabdulxamiid ibnu xabiib ibnu abilcishriin baa ku jira kaatibu lawsaaci qaala fi taqriibi saduuqu rubamaa akhطa'a waqaala abuu xaatimin kaana kaatibu diiwaanin walam yaktun walam yakun saaxiba xadiiin sidaa awgeed baa uu tirmidi yidhi hada xadiiثu غariibu yani ضaciif waay qaala fasl alqur'aanu kalaam اllah wa min kalaam اllahi subxaanahu alqur'aan اlcaظiim markuu mualifku raxmat ullaahi calayhi صifatu اlkalaam si guud soo sheegay iyo ilaahay inuu ku sifaysan yahay hadalka weliba hadalkuna sifatu kamaaluu yahay ayaa wuxuu halkan si gaara uga hadlayaa hada alqur'aan alcadiim qur'aankan kariimka ah marka waa min baabi dikri alkhaasi bacda alcaam waa khaaskii oo la sheegay caamkii dabadi lianna qur'aanku marka hadalka ilaahay la eego waa khaas oo waa qeyb ka mida kalaamka ilaahay kalaamka ilaahayna aada buu uga badan yahay aada baanu uga macno ballaadhan yahay qur-aankan kariimka ahuun waxaana dhacday wakhtiyo dhexe ama wakhtiyo hore oo taariikhda dadka muslimiinta ay soo mareen ka mid ahayd ayaa waxa soo baxay dad ahlulbidac oo dariiqii mu'miniinta khilaafay oo odhanaya qur-aankan aynu akhriyaynaa waa makhluuq ka mid ah makhluuqaadki iyo waxyaabaha ilaahay abuuray nimankaasaa fitnadoodu aada iyo aada u faaftay fitnatu khalqi alqur'aan weliba nimankaasi madaxdii cabaasiyiinta ee wakhtigaa joogay ayay madhabka baatilkaa ka dhaadhiciyeen waxaana dhacday markaa nimanka iyo culimmada sheeganaya culimana may ahayne iyo madaxdii oo iskaashanaya inay dadka ku imtixaaneen oy ku dhibeen si ay uga dhaadhicin lahaayeen oo u aaminsiin lahaayeen qur-aankan inuu makhluuq makhluuqaadka ilaahay ka mida yahay dad badan baa markaa arrintaa loo laayey qaar baa waxa weeye loo xidhay qaar baa loo dhibay dadkii inta badan loo dhibayna waxaa ka mid ahaa alimaamu axmed ibnu moxamed ibnu xambal imaamu ahli sunna oo dhowr sano ayuu xidhnaa oo arrintaa darteedu u xidhnaa oo waxa weeyaan markaa aada iyo aada loo garaacayey oo loo dhibay oo waxa weeyaan markaa waxyaaba fara badan oo ahlulcilmigu ay kutub ka alifeen lagu samaynayay oo marar xabsi guri la geliye ama maaragtay la yidhi cid ku iman karta iyo cid wax kaa baran karta iyo cid xadiid kaa dhagaysan karta midnaba ma jirto markaa isku soo duuduubo markii dhibaatooyinkaasi ay dhaceen ayaa ahlulcilmigu ay maaragtay bilaabeen wakhtigaa laga soo bilaabo inay qur-aankana si gaara u sii sheegaan ay ugu nuuxnuuxsadaan qaala wuxuu uhi wa min kalaami illaahi subxaanahu hadalka ilaahay waxaa ka mid a alqur'aanu alcadiimu qur'aankan weyn baa ka mid ah qur'aankan weyn ayaa ka mid ah waxaana u daliila wain axadu min almushrikiina istajaaraka faajirhu xataa yasmaca kalaam allah haddii axad mushrikiinta ka midii magangelyo uu ku weydiisto magangeli si hadalka ilaahay uu u dhegaysto hadalka ilaahay ee marka la akhriayo la dhegaysta ama la maqlaana waa haada alqur'aanu alcadiim weeye marka hadalka ilaahay ayuu ka mid yahay lafdiga alqur'aan ah waa master weeye marna waxaa looga jeedaa bimacna alqiraaa qiraaa qur'aan ay alqira'a ayaa looga jeedaa sida ilaahay uu yihi wa qur'aana alfajar wa qur'aana alfajar ay wa qiraa'ata alfajri weeye akhriska subxii la akhriyayo oo waxaa la yaqaanaa qur'aanka salaada subax lagu akhriya wuu ka badan yahay qur-aanka salaadaha kale lagu akhriyo waayahay iyo sida xadiidka rasuulku uhi zayinu lqur'aana biaswaatikum qur'aanka codadkiina ku qurxiya macnihii waxa weeye alqur'aana ay alqira'a akhriska qur-aanka akhriyaysaan weeye marna qur-aanka waxaa looga jeedaa inta la sheego almaqruu ka la akhriaya qudhiisa mararna looga jeedaa nusuusta qaar sida ilaahay uu yidhi waidaa quri'a alqur'aanu fastamicuu lahu waansituu qur-aanka marka la akhriyo waidaa quri'a alqur'aan alqur'aan waxaa looga jeedaa almaqruu ka la akhriyaya qudhiisa iyo xadiidka rasuulku uhi ina hada alqur'aana unzila calaa sabcati axruf alqur'aan almaqruu baa looga jeedaa marka alqur'aan lafdigaasi nusuusta ah iyadoo bimacna alqiraa'a looga jeedo iyo iyadoo bimacna almaqruu'ka la akhriyayo qudhiisa looga jeedo labadaba wuu ugu soo arooray wa huwa qur'aankani kitaabullaahi kitaabkii ilaahay weeye almubiinu caddaa almubiinuna sidaynu soo ishaaray laba macno yeelanaysaa almubiinu bimacnaa albayin alwaadix alfasiix bayinka ahaa ee caddaa ee fasiixa ahaa waayahay oo waa marka laga keeno min baana baanadii laasimka ahayd waa marka laga keeno wa kadaalika almubiin wax caddaynayey oo waa marka laga keeno abaanadii mutacadiga ahaydoo wa huwa mubayinun bimacnaa mubayinun limaa yaxtaajuhu nnaasu min umuuri diinihim wa dunyaahum waa mid sidoo kale caddaynaya wax kastoy dadku u baahan yihiin oo arrimaha diintoodiiyo kuwa adduunyadoodaba ahaaday marka qur-aankani isaguna waa mid markaa bayin oo cad oo sidiisa u cad waxalla wixii dadku ay u baahnaayeenna waa mid caddaynayo oo ilaahay baaba ugu talagalay waa xabluhu xadhigiisii weeye almatiinu adka waa cahdigii iyo wixii ilaahay addoomihiisa kula ballama inay qabsadaan oy raacaan waxaa u daliila wactasimuu bixabli illaahi jamiica wa siraaduhu waddadiisii weeye almustaqiimu toosnayd ee mudha ahayd ee ilaahay jalla wacalaa uu faray dadku inay raacaan wa tanziilu rabbi alcaalamiina rabbiga caalamka oo dham kii uu soo dejiyey weeye nasala bihi waxaa la soo degay alruuxu alamiinu ruuxdii la aaminay waa malakuljibriil calayhi asalaam calaa qalbi sayidi lmursaliina sayidkii mursaliinta rususha la diray kii ugu mudnaa qalbigiisuu ku soo dejiyey bilisaanin carabiyin mubiin isagoo ku soo degay luuqa carbeed oo cad bilisaanin carabiyin mubiin luuqa carbeed oo cad isagoo ku soo degey weliba luqatu ahli lxijaaz ayuu qur-aanku ku soo degey munazalun ay huwa qur'aanku munazalun mid la soo dejiyey weeye oo gayru makhluuqin makhluuq aan ahayn minhu min allaahi ilaahay xaggiisa ayuu bada'a ka bilaabmay وإليه حقيس أيان يعود النقنيا قرآن كيبو مركا مؤلفك هلكا inoogu sheegayaa inoogu sifaynayaa waa yahay ictiqaadka ahlu sunnuhu qur-aankan kariimkaa ay ka qabaanna waa kaa uu sheegay waxa weeye alqur'aanu kalaamullah qur-aankani waa hadalkii ilaahay weeye munazalun mid la soo dejiye weeye hayru makhluuqin makhluuqna ma aha minhu bada'a wa ilayhi yacuud kalaamkii inuu ilaahay inuu yahay aayadda aynu sheegayna iyo adiladii kale waasitiya aynu ku soo maraa u daliila alqur'aanu kalaam ullah munazal inuu yahayna waxa u daliila nusuusta faraha badan ee macnaha sheegaysa sida tabaaraka aladii nazla alfurqaana calaa cabdihi liyakuuna lilcaalamiina nadiira iyo ina anzalnaahu fii leylati alqadr iyo ina anzalnaahu fii leylati mubaaraka waayah waxaa kaloo u daliila aayadka qur-aanka ah ee ku jira suuratu shucaraa ee sheekhuna hadda halkan uu ku ishaarayo ee ilaahay yidhi jala wacalaa wainahu latanziilu rabi alcaalamiin nazla bihi aruuxu alamiin calaa qalbika litakuuna min almundiriin markaa qur-aankan kariimka ah ilaahay baa ku hadlay jibriil baa waxa weeye maaragtay ka maqlay jibriila wuxuu si toosa ugu keenay nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam sida ay sheegaysa markaa aayaadkaasiba hayru makhluuq weeye qur-aanku waa mid munazalo xagga alla laga soo dejiyo waa hadalkii ilaahay makhluuqna ma aha lafdigaa waxaynu baraarujinaynaa hayru makhluuq waagii hore wakhtigii saxaabada iyo salafkii hore intaanay ahlulbidacu soo bixin waxay yaqaaneen uun alqur'aanu kalaamullah qur-aanku waa hadalkii ilaahay baa la yaqaan laakiin cibaarada ah hayru makhluuq nusuustana kumay soo aroorin wakhtigii hore macni qabla ahlilbidacna lama isticmaalin ha yeeshee markii ay soo baxeen dad leh alqur'aanu makhluuq qur-aankani waa makhluuq ka mida makhluuqaadka ilaahay ayaa waxay u baahdeen dadkii ahlulxaq ahaa ee ahlu sunnaha ahaa oo a'imadii waaweyneyd ay ku jiraan alimaamu axmed iyo kayrkii inay idhaahdaan waa hayru makhluuq markay soo baxeen dad leh waa makhluuq oo baadilka noocaasa ku dhawaaqaya ayay u baahdeen inay baadilkaa buriyaan ay ka hor tagaan oo idhahdaan waa hayru makhluuq makhluuq maahe waa hayru makhluuq soo ma aragtid isla markaa cibaaradaasina waa xaq laa taxtamilu ila alxaq xaq mooye wax kale ma ixtimaali karta oo mana dhici karto waa xaqun qur-aankani makhluuq waxa weeye ma aha waa xaqun waay sidaa awgeed baa alimaamu axmed iyo markii la weydiiyey mar haddii ay waxa weeye wuxuu tilmaamayey mar hadday baatil ku hadleen dee xaqii waa in lagu hadlo oo baatilkooda meesha laga saaro lana radiyo weeye waxaa u daliila qur-aanku inaanu makhluuq ahayn adilo badan waxaa ka mida kow qur-aanku waa sifo ka mida sifaatka ilaahay sifaadka ilaahayna allah ku sifaysan makhluuqna ma aha wa sifaatullaahi hayru makhluuqa laba waxaa kaloo u daliila qur-aanka kariimka ah waxaa ku jira asmaadii ilaahay allah alraxmaan alcasiiz aljabaar magacyadii ilaahay baa qur-aanka ka daf oo ka buuxa soo maah yaa odhan karaa magacyadan ilaahay waa makhluuq hadii la idhaha qur-aankan waa makhluuq magacyadii ku jirayna waa makhluuq bay odhanaysa qofka odhanaya araxmaan waa makhluuq oo alraxiim waa makhluuq oo allah waa makhluuq xagguu joogaa talow ahlulbidacu waxa weeye waxay isku dayaan inay ka galgashaan taa marka lagu soo arooriyo oo waxa weeye ay waxyaabo kala sheegaana markeedaynu arkay waay waxaa kale oo u daliila hadalka ilaahay yidhi jala wacalaa alaa lahu alkhalqu waalamru ilaahay jala wacalaa isaga ayaa maaragtay khalqiga leh khalqigu waa almakhluuq waa faclun oo bimacnaa mafcuul ah walamru amarkana ilaahay jala wacalaa isagaa iska leh marka khalqiguna waa makhluuqi amarkuna waa ilaahay hadalkiisii weeye waana la ysku cadfay waalcadfu yaqtadii yaqtadii almugaayara cadafka la ysku cadfayna inay labadaasi kala duwan yihiin buu sheegayaa oo khalqigoo makhluuqa ahina uu shay yahay amarkoo hadalka ahina uu shay un aakhara yahay shay kale yahay waa tahay haddaba qur-aankan kariimka ahi hal huwa min alkhalqi aw huwa min alamr labadaa iyo muu ka mid yahay huwa min almr wama daliilu calaa dalik وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا آه waxaanu ku waxyoonay ruux amarka yaga kamida baa ilaahay yidhi jalla wacala aayad kalena ilaahay wuxuu yidhi daalika amrullaahi anzalahu ilaykum kaasi waa qur-aanke waa amarkii ilaahay ilaahay idinku soo dejiye weeye markaa qur-aanku amarkuu ka mid yahay amarka ilaahayna makhluuq maaha waa hadalkiisa oo amarku waa hadalkii ilaah waa ku wax ku abuuro inamaa amruhu idaa araada shay-an an yaquula lahu kun fayakuun aayadda ahlulcilmi fara badan oo salafkii hore ka mid ah ayaa ka deliishaday qur-aanka kariimka ahi inaanu makhluuq ahayn biidni illaahi tacaala magacyadoodana waxaan idinku sheegi doonaa kitaabka soo socdaa minhu bada'a wa ilayhi yacuud waxaan ku sii yaro darayaa intaa qur-aankan kariimka ahi inaanu makhluuq ahayn baa salafku isku waafaqeen waxaa kaloo yidhaahdeen salafku raxmatullaahi calayhim qofka idhaa alqur'aanu makhluuq fahuwa kaafir yani in la idhaha qur-aankan kariimka waa makhluuq waa gaalnimo bay idhahay taana selafku way isku waafaqeen iyadana ma fahanteen oo mid ay isku khilaafsanaayeen may ahayn ijmaacoodana ahlulcilmi baa soo raray waxaa ka mid ah ahlucilmiga soo raray alxaafid cabdulkani almaqdasi sida kitaabkiisa la idhaha aliqtisaadu fi lictiqaad ku sugan ijmaacaasuu ku soo raraya in aimadii islaamka iyo ahlu sunnihii hore iyo dadkii lagu dayan jiray ay saa isku waafaqeen oo yidhahdeen alqur'aanu kalaam ullahi kayru makhluuq waman qaala makhluuq fahuwa kaafir qofka yidhaha waa makhluuqna waa gaal bay idhaaheen buuri waatay jahmiyada ahlulcilmigu ku gaalaysiin jireen nimanka jahmiyada la yidhaha qur'aanka makhluuq u sheega waatay ku gaalaysiin jireen waxaa la yidhi culimo badan oo shan boqol sare u dhaafaysaa gaalaysiiyey oo ibnulqayim waa ka ku idhaahda nuuniyadiisa walaqad taqallada kufrahum khamsuuna fi cشhr من العلماء في البلدان والللكائي الإمام حكاه عنه بل قد حكاه قبله الطبراني wuxuu sheegayaa شhan boqol oo caalim oo ka mida culimadii wadamada islaamka ka culimada ahayd inay kufrigooda isku raaceen wuxuu ihi waxaa soo sheegay allalakaa'i hibatullahi ibnu اlxasan allalakaa'i weeye oo caalimkii weynaa culimadii hore ka mid ahaa wuxuu aada iyo aada ugu sheegaa kitaabkiisa la ydhaha sharxu usuuli ictiqaadi ahli sunnati waljamaaca kolkaasuu culimo badan badan badan intuu ka soo rar u idhaahdaa waxa weeye ilaa boqol imaan baa ku jira culimadaas dhammaantood arrinkaasay isku waafaqeen qaala wuxuu ihi minhu badaa wa ilayhi yacuudu minhu badaa haddii la idhaahdo ilaahay xaggiisa ayuu ka bilaabmay baa macnuu noqonaya ilaahay baa ku hadlay meel kale kamuu bilaaban taana waxa u daliilo waayo ilaahay isagaa isu tiiriyey oo yidhi xataa yasmaca kalaam allah walaa yudaafu alkalaamu ilaa ilaa man qaalahu mubtadi'a hadalkana waxaa loo tiiriyaa oo la ydhaha ciddaasaa ku hadashay ama cidda hadalkeedii weeye ciddii bilowday ee ku hadashay haddii la yidhaha minhu badana badaa badaa oo alif la akhriyana ee minhu dahara weeye isaga ayuu waxa weeye ka muuqday markaa cibaaradaasi waxay ahlu sunnuhu ku caddaynayaan qur-aankan inuu ilaahay toos ugu hadlay oo meel kale aanu ka soo bilaabmin cid kalena aanay ku hadala hadalka ilaahay toos uu yihi waxaanay ku radeeyaan ahlubidaca kala duwan ee qaba qur-aankan inaanu hadalkii ilaahay ahayn wa ileyhi yacuudu xaggiisa ayuu u noqonayaana laba macno ayay koobsanaysaa macnaha koowaad waxa weeye wa ileyhi yacuudu ay wasfan wasfi ahaan buu ugu noqonayaayo ilaahay baa ku sifaysan waayo qur-aanku waa hadalkii ilaahay hadalka ilaahayna waa sifo ka mid ah sifaadkiisa weeye macno labaadna uu leeya waileyhi yacuudi o aakhiru zamaanka waxaa axaadiis sugan ku soo aroortay iyo aathaar kale oo saxaabada qaarkood ka soo aroortay oo suganba qur-aankan kariimkaa in la maaragtay la qaadayo walayusraa calaa kitaabi illaahi caza wajalla fii leylati falaa yabqa fi lardi minhu aaya kitaabka ilaahay jalla wacalaa habeen baa la gudin doonaa gebigiisaba oo aan aayad ifka lagaga tegi doonin laabaha xifdisan iyo meelaha uu ku yaallo oo dhan waa laga rafcinayaa weeye dabadeetanayaa waxa weeyaan markaa ay joogaysa ma fahamte ilaahay wakhtigaa inama gaadhsiiyo arrintaasina waxay ka mid tahay min ashraad isaaca waxaanay dhacaysaa arrintaasi wallaahu aclam marka dadku ay ku camalfalka qur-aanka ka haajiraan ee iskaga tagaan ee lagu camal fali waayo ee la daryeeli waayo ee lagu dadaali waayo mar kasta oo wakhtigu sii fogaadana arrinka noocaasi wuu soo kordhayaa wuu soo kordhayaa waa idinka arkoo maantaba waddadiisii baynu haynaa cagta ku haynaa arrinta ka tegistii kitaabka ilaahay iyo daryeel isla'aantiisii iyo wax bani aadam waxa weeye weliba aan toosnayni uu ka fikira ama uu isku hagaajiyo in la weyneeyo oo waxa weeye wax weyn laga dhigo ta noocaasa maantaba cagtaynu saaray waaya marka ilaahay xaggiisu u noqonayaa oo ilaahay qur-aankan wuxuu ugu talagalay inay dadku ku camal falaan distoor u noqdo ku dhaqmaan uu hago arrinta noocaasi markay si dhammaystiran meesha uga wada baxdo ilaahay jala wacalaa qur-aankiisa u rafcinaya dib buu waxa weeye u koryeelaya qaala wuxuu hi wahuwa qur-aanku suwarun suurada weeye suuradahaasoo muxkamaatun la sugay muxkamaatun yacnii mutqanaatun weeye min alixkaami wahuwa litqaan muxkamaat ah oo la sugay weeye kitaabun uxkimat aayaatuhu uma fusilat min ladun xakiimin khabiir sida ilaahay yihi jala wacala oo markaa suuraduu ka kooban yahay waayahay suuradahaasoo mid waliba halkay ka bilaabanta iyo halkay ku dhammaata la yaqaano wa aayaatun aayada weeye aayaadkaasoo bayinaatun cadcad bal huwa aayaatun bayinaatun fii suduuri aladiina uutuu lcilm wa xuruufun wa kelimaatun xuruuf iyo kelmado weeye waayo waxaa la fahmi karee la dhagaysan karaa waa xuruufta waa hadalka xuruufta iyo kelimaadka ka kooban baa la dhagaysan karaa lana fahmi karaa waxaanu ku radeeyaa cibaarada iyo hadallada badan ee uu soo wado kuwa leh kalaamka ilaahay waa kalaam nafsaani ah xuruufna maleh codna maleh lagamana maqli karo qur-aankan kariimka ahina hadalkii ilaahay qudhiisii maahae waa cibaaratun can kalaam illaah ama xikaayatun can kalaam illaah kuwa sidaa odhanaya ayaa waxa weeye uu ku radeeyaa waa shaacirada iyo maaturidiyada iyo kulaabiya wixii la halmaalo ahaaday man qara'ahu qofka akhriya oo fa acrabahu toosiyo oo saxa weeye icraabtu waa bayaanka iyo caddaynta wax la caddeeyaa la ydhaahdaa marka halkan waxaa looga jeedaa sida fawsaanba uu odhanayo ay qara'ahu qiraa'atan saxiixatan laysa fiiha laxnun qofka akhriya qur'aankii ee u akhriya si wanaagsan oo sax ah oo aan laxni ku jirin ilaan icraabka asalaamatu min alaxni baa la ydhaahdaa falahu wuxuu leeyahy bikulli xarfin xaraf kasta wuxuu ku leeyahay cashru xasanaatin toban xasano xadiidka arrintaa sheegayana waynu gaadhi lahu wuxuu leeyahay qur'aanku awalun awal buu leeyahay iyo wa aakhirun aakhir awal iyo aakhir waxaa looga jeedaa meeluu ka bilaabmo iyo meeluu ku dhammaaduu leeyahy ay lahu bidaayatu wa nihaaya wa ajzaaun wa abcaad wa ajzaaun buu leeyahay jizas iyo wa abcaadun qaybo oo qur-aanka qayba ayuu u qaybsan yahay suurado iyo jisas iyo waxa weeye aayado iyo saasuu ugu qaybsan yahay matluwun mid lagu akhriyayo weeye bilalsinati carabada lagu akhriyaa maxfuudun mid lagu qaybo weeye fi suduuri laabaha masmuucun mid lagu dhegaysto weeye bilaadaani dhagaha maktuubun mid lagu qoro weeye filmasaaxifi masaaxifta masaaxiftana mid lagu qoro weeye waayah weli sifaatkii qur-aanka ayuu sifaynaya oo qur-aanku awal iyo aakhir buu leeyahay ajzaa iyo abcaad buu leeyahay macno keliyahoo mutaxanun ma ahay qaybuu ka kooban yahay waa mid luuqa carabi oo cad ku soo degay weeye carabadaa lagu akhriyaa waynagan akhriyaynaa waa la xifdisan yahay sida ilaahay yidhi bal huwa aayaatun bayinaatun fii suduuri aladiina uutuu lcilm dadka cilmiga la siiye laabahooduu ku jiraa way qaybsan yihiin matluwun bilalsina ina aladiina yatluuna kitaab allah dhagaha lagu dhegaystaa xataa yasmaca kalaam allah masaaxiftuu ku qoran yahay sida awgeed baa alkitaabba dee lagu magacaabay tilka aayaatulkitaabilmubiin soo ilaahay ma odhan alqur'aanna waa la ydhaha alkitaabna waa la ydhaahdaa waana isku midun oo isku shay un baa loo jeeda kitaab waxaa markaa loo leeyay qur-aankii liannahu maktuubu wuu qoran yahay halkuu ku qoran yahay wuxuu ku qoran yahay fi lawxi lmaxfuud lawxulmaxfuudka wuu ku qoran yahay laba wuxuu ku qoran yahay fi suxuf allatii biaydi lmalaa'ika suxufta iyo kutubta ay malaa'igtu haysana uu ku qoran yahay waxaa kaluu ku qoran yahay saddex almasaaxif alatii bayna aydiina kutubtanina hor taallana uu ku qoran yahay weeye sidaa awgeed baa kitaab loogu sheegay wuxuu markaa mualifku halkan ku baraarujinayaa qur'aankani waa hadalkii ilaahay ee kayfa maa tasarafa wa min ayi jiha si kasta oo uu u tasarufo iyo dhan kastaoo lagaga yimaadaba waa hadalkii ilaahay oo markaynu akhriyayno aynu ku luuqaynayno codku waa codkii qaariga a sawtu sawtu lqaari laakinama almatluwa qowlu lbaari codku waa codkii qaariga carabkanuu dhaqdhaqaajinaya waa ficilkii addoonka waxaasoo dhammina waa makhluuq laakiin ka la akhriyaya waa hadalkii ilaahay jala wacala sidaasoo kale markaad dhegaysanayso codkaad maqlaysaa waa kii qaariga soo maaha laakiin waxaa la akhriyayaa waa qur-aankii kariimka ahaa wakadalika markan la qoray warqadda iyo khadka iyo waxyaabahani waxa weeye waa makhluuq makhluuq weeye qaar baa ahlu sunnaha ku been abuurtaa oo yidhaahda waxa weeye waxay qabaan macaal waxaas inaanu makhluuq ahayn taasi waa been weeye waa makhluuq warqadan iyo khadkan iyo waxyaabahani waa makhluuq weeye laakiin kan la qoray hada almaktuub waa hadalkii ilaahay jala wacalaa qur-aankii ah saasoo kale marka la qayba ee laabta lagu qaybsan yahay qur-aankan kariimka ah waxa weeye qofkii iyo laabtiisi iyo waxoo dhamme waa makhluuq laakiin ka laabta lagu haye la xifdisan yahay waa hadalkii ilaahay jala wacala faahfaahin arintaasi kusii saabsanna insha allah kitaabka dambaynu haddii ilaahay nafta inoo daayo ugu tegi doonaa insha allahu tacaala qaala wuxuu ihi fiihi qur-aankii waxaa ku jira muxkamun muxkam iyo wa mutashaabihun baa ku jira oo marna qur-aanku waa wada muxkam marna waa wada mutashaabih waynu soo maray marna muxkam iyo mutashaabih buu u qaybsamaa marka labadaa uu qaybsamaya muxkamku waa matadaxa macnaahu waa ka macnihiisu cad yahay mutashaabihuna waa maa lam yatadix macnaahu waa kaanu macnihiisu cadayn mutashaabihii haddaba sida saxda ahi waa sidee macnihiisu ku caddaanayaa waa in loo celiyo ila lmuxkam muxkamka marka loo celiyuu noqonaya maxay isaguna mid markaa macnihiisu waadix yahay oo cad yahay buu noqonaya waana ariiqat raasikiina fi lcilmi hore aynu usoo mar wa naasikhu naasik baa ku jira mid wax nasakhay iyo wa mansuukhun mid la nasakhay naasikhu waa mid xukum hore oo jira oo soo degay meesha ka saaray mansuukhna waa mid la nasakhay weeye qur-aanka la nasakhayna waa laba qaybood qayb la nasakhay ama aynu nidhaahna waxa weeye wuxuu u qaybsamaa qayb la nasakhay lafdigiisa ama qiraa'adiisa iyo xukunkii uu sheegaya labadaba qayb la nasakhay baa jirta waxaa kaloo jirta qayb la nasakhay waxa weeye akhriskiisa laakiin xukumkiisii uu weli baaqi yahay oo akhriskiisii waa la nasakhay laakiin xukumkii waa baaqi sida aayaadka rajmiga ku saabsanaay oo kale ashaykhu washaykatu idaa zanaya fajliduuhuma albat waa la akhrihi jiray waagii hore laakiin waa la nasakhay ma fahamtay alla nasakha eh xukumkay sheegayeen waa mid baaqia weeye waa tahay qaala wuxuu uhi wakhaasun wacaamun waxaa kaloo qur-aankii ku jira khaasun mid khaasa iyo wacaamun mid caama sida ilaahay u yihi ina alinsaana lafii khusrin ila aladiina aamanuu wacamiluu saalixaat insaankiibaa ilaahay sheego si caam uu sheegay ka insaan la yidhaha dhammaantii ilan asha ku jirtaa jinsiya istiqraaqiyaa soo maha usuulka waa inagii ku aragnay oo waa ashii cumuumka faa'iideyn jirta insaan dhammaantii baa ilaahay yidhi oo marka hore caam buu u sheegay soo maha dabadeeta waxaa la khaas yeelay kuwa ilaahay ka soo reebee sifaatka afarta a leh marka qur-aankana wuu ka buuxa caam iyo khaasba qur-aanka wuu ka buuxa wa amrun wa nahyun amar iyo nahyi baa qur-aankii ku jira amarku waa alabu lficli calaa wajhi listiclaa nahyiguna waa alabu lkafi calaa wajhi listiclaa isaguna waa in shay lagu amro lagudha samee baa amar la ydhaahdaa nahyina waa in waxaa lagu diido qur-aanka iyaguna way ka buuxaan waaya laa yatiihi lbaailu baailku kama yimaado min bayni yadayhi hortiisa iyo walaa min khalfihi dabadii toona oo waxaa lagu fasiray hortii kitaab beeninayo baail ku sheegayo lama soo dejin dabadiina waxa weeye lama soo dejin tanziilun ay munazalun mid laga soo dejiye weeye min xakiimin alla xikmad badan xaggi allahaasoo xamiidin waxa weeye mahadsanay maxmuud alla mahadiyo oo inagii hore u soo maray waayahay markaa qur-aankii mid la soo dejiyey weeye waxaynu halkaa ku yar daraynaa laba mas'alo masalada koowaad waxay tahay maraatibu inzaali alqur'aan soo dejinta qur-aanku maraatibtii iyo marxaladahay martay saddex marxaladood bay ahayd markii koowaad ilaahay jala wacalaa qur-aanka dhammaantii wuxuu ku qoray lawxulmaxfuudka lawxulmaxfuudka ayuu ku qoray waay sida qur-aanka kariimka ah aynu ku hayno ina baطsha rabika lashadiid inahu huwa yubdi wayuciid wahuwa algafuur lwadud lcarshi lmajiid facaalu lima yuriid aye ya hal ataaka xadiiث اljunuud fircawna wthamuud bal huwa qur'aan majiid fii lawxin maxfuud ayaddaasaan doonay bal huwa qur'aanu majiidu fii lawxin maxfuud lawxulmaxfuudkana kuma qora sheegista qur-aanka iyo soo hadalqaadkiisuuni kuma qora eh wuu ku wada qoran yahay sida ahlu sunnuhu ay qabaan saxiixana ah taasi waa qodobkii koowaad ama marxaladii koowaad markii labaad ilaahay jala wacalaa qur-aanka dhammaantii iyadoo bil ramadaana iyadoo habeenku habeenka la idhaa leylat lqadri uu yahay ayuu dhammaantii beyt lciza oo asamaa addunya ku yaalla wuu soo dejiyey sidaasina waxa ay ka sugnaatay ibnu cabaas radia alaahu canhu asaaniid kala duwan waxaa kaloo ahlucilmigu yidhahdeen walahu xukmu rafci xukm rafci baa waxa weeye arrinka noocaasi uu leeyihi waayo rayiga mid lagu sheegi kara ama lagu ogaan kara maaha waa martabadii labaad martabadii saddexaad waxay ku saabsan tahay dejinta qur-aanka lagu soo dejiyey nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam oo saddex iyo labaatankii sane ee qur-aanku uu soo degayey ayaa waxa dhacaysay in ilaahay jala wacalaa kolba intuu doonaya inuu soo dejiyu ku hadlayey oo iska ilaali hadda malakuljibriil lawxulmaxfuudka kama soo qaadin sida bacdi ay mareen kala sax maaha baytulcisahan lagu soo wada dejiye qudhiisana kama soo qaadin ilaahay baa jala wacalaa marba intuu doono inuu ku hadlo inuu soo dejiyo ilaahay ku hadlayay markaasaa malakuljibriil ka maqlayay markuu ka maqlo ayuu la soo ambabaxayo rasuulka sala allahu calayhi wasalam uu isaguna u keenayo sidaa uu ku baray ma faante de silsilada markaa dahabigaa weeye waaya masalada labaad waxay tahay qolyaha diidan qur-aankani in la soo dejiya ama qaba inuu makhluuq yahay waxay idhaahdaan soo dejintani maaha macnaheedu ilaahay baa toos uga hadlay ee waxa ilaahay u soo dejiyey macnihii soo dejintu waa soo rogid unbay idhaahdeenoo sida xadiidki iyo waxyaabaha ilaahay u soo dejiyey khalaqakum min nafsin waaxidatin uma jacala minha zawjaha waanzala lakum min alancaami amaaniyata aswaaj sooka ilaahay la yidhi waxa weeye nicmooleydaba uu soo dejiyey waanzalna alxadiida sawka ilahay yidhi xadiiska xadiidkaanu soo dejinay soo dejinta loo jeedaa waa taas unbay idhaahdeen ma garata waxaa lagaga jawaabayaa jawaabo kala duwan oo halkeeda aynu ku arki doonno insha allah waxaan hadda idiin sheegayaa soo dejinta qur-aanka haddii aada u fiirsato ilaahay wuxuu ku qaydaa mar walba inuu xaggiisa ka soo dejiyo tanziilu min xakiimin xamiid tanziilu min rabbi alcaalamiin soo mah ina anzalnaahu fii leylati alqadr waay soo dejinta qur-aanka kariimka la soo dejinayo ilaahay jala wacalaa wuxuu ku qaydaa ku xidhaa inuu xaggiisa ka soo degay masaladaasina taa weeyi qaala wuxuu hi waqowluhu iyo hadalku alla yidhi jala wacalaa qul lain ijtamacat ilinsu waaljinu cala an yaatuu bimili hada alqur'aani laa ya'tuuna bimili waqowluhu tacaala qul waxaad tidhaahdaa lain ijtamacat ilinsu insigu hadday isu yimaadaan iyo waljinu jinku hadday kulmaan ay isugu yimaadaan calaa an yaatuu inay la yimaadaan bimili hada alqur'aani qur'aankan oo kale laa ya'tuuna lama imanayaan bimilihi isagoo kale la iman maayaan walow kaana bacduhum libacdin dahira barhkoodba barhka kale caawiyaha u noqdo ha isma caawiyaan oo arrintaa ha isku garabsadaane lama iman karaan aayaddaana waxaa laga qaadanayaa qur-aankan kariimka ah inuu yahay markaa mucjiz mucjiz weeye icjaazu lqur'aan ba aayaddu ay tilmaamaysa oo ilaahay jala wacalaa sida sheekhuba sheegayo wuxuu ugu taxadiyey gaaladii inay la yimaadaan isagoo kale lamanay iman waaya waxaana ilaahay soo dejiyey jalla wacala markii ay waxa weeyaan gaaladu sheegteen inay isagoo kale odhan karaan oo ilaahay wuxu uhi waidaa tutla calayhim aayaatuna qaaluu qad samicnaa low nashaau laqulnaa mila hada qaala mualifu raximah llah wahada huwa alkitaabu alcarabiyu wahada kani huwa alkitaabu kitaabka weeya alcarabiyu carabiga ah aladii kaasoo qaala fiihi dhexdiisa shaanigiisa ay ka yidhaahdeen aladiina kafaruu kuwa gaaloobay lan nu'mina ma rumayn doono bi hada alqur'aani qur'aankan ha qur'aankan ma rumaynayno kay ka lahaayeen wuxuu ahaa qur'aankan kariimkaa kitaabkan u ahaa qur'aankan qoran weeye wa qaala bacduhum barhkoodna waxay idhaahdeen waxyaabaha markaa mualifku uu soo waro wuxuu u deliishanayaa qur-aankan kariimka ah inuu kelimaad iyo xuruuf yahay taasina waxay meesha ka saaraysaa rayigii kulaabiyada iyo haddii allaba kuu roon yahay ashcariyada iyo wixii la halmaala wa qaala bacduhum barhkoodna waxay idhaahdeen in haada ilaa qowlu lbashar in haadaa ima haadaakani maaha waa qur'aanka ilaa qowlulbashar hadal bashar mooyaane alwaliid bay sheegaan inuu sidaa yidhi aayaadka ka horeeya soo akhri wuxuu wadaba wuxuu wadaba wuxuu wadaba markii dambe wuxuu hi in haadaa ilaa qowlulbashar buu waa hadal bashar buui faqaala allahu subxaanahu ilaahay wuxuu hi isagoo kaa hadalkiisa maaragti uu jawaabay sa usliihi waxaan gelin doonaa kaa saqara naarta saqara la ydha baan gelin doonaa kaa qur-aankii hadal bashar ku sheegay saqaraan gelin doonaa waay waxaa halkaa laga qaadanayaa qur-aankani hadal bashar in aanu ahayn ee hadalkii ilaahay uu yihi waxaa kaloo laga qaadanayaa foolxumada uu leeyahay dad kale nebi maxamed baa cabiray sala allahu calayhi wasalam soo ma aragtid haddii la idhaha qur-aankan kariimka ahi hadalkii ilaahay qudhiisii maaha waa laga cabira oo ayaa cabiray nebi maxamed miyaanu noqon ahayn macnuu hadal bashar weeye qaar baa markay arrinkaa arkeen iyo iyadoo ilaahay leysa uslihiisa qar ay yidhaaheen maya waxaa cabiray malakul jibriil qaarna si kale yidhaahdeen taasina waa fallaadhi gilgilasho kaagama godo waa hadalkii ilaahay qur-aanka wa qaala bacduhum barhkoodna waxay idhaahdeen gaaladii huwa shicru waa gabay gabay weeye faqaala allahu tacaala ilaahay baa dabadeeta wuxuu yidhi jalla wacala wamaa callamnaahu maanaan barin ashicra gabayga maanaan barin wamaa yenbagii lahu umana habboona ilaahay baa ka ilaaliyey jalla wacalaa wixii loo sallaysan lahaayoo dhan ayuu rasuulkiisa ka ilaaliyey soo maaha waxba hore uma qorqori jirin waxba ma dhegaysan jirin ma faante ma gebi jirin ilaan waxyaabaha haddii lagu yaqaane waxaa la odhan laha waa wixiisii ayuu qur-aan inooga dhigay markiiba odhan lahay soo maaha ya waaya ilaahay baa yidhi wamaa callamnaahu maanaan barin ashicra gabayga maanaan barin wmaa ynbaii lahu mana habboonaba waay in huwa ay maa huwa qur'aankani ma aha ilaa dikrun waana mooyaane waa cida iyo waana weeye iyo wa qur'aanu qur'aan mooyaane qur'aankaasoo mubiinun cad waa waane iyo qur'aan cad gabay maaha shaqana kuma laha waxaa halkaa laga qaadanayaa in waxa weeyaan qur-aanku kelimaad iyo xuruufuu yahay waayo waxaan kelimaad iyo xuruuf lahayn oo wax la fahmaayo cad aan ahayn dee shicir gaaladu kumay sheegeen saa awgeed baa sheekhu ihi falamaa nafa allaahu ilaahay markuu ka nafiyey canhu can ilqur'aani qur'aanka annahu shicrun gabay inuu yahay ee wa ahbatahu uu sugay qur'aanan qur'aan inuu yahay lam yubqi muu reebin shubhatan shubhaw muu reebin lidilubin caqli mid leh fii ana alqur'aana in qur'aanku huwa isaguba hada alkitaabu uu yahay kitaabkan alcarabiyu carabiga ah aladii kaasoo huwa kelimaatu wa xuruufu wa aayaat ahaaday kelmada iyo xuruuf iyo aayaad ahaaday waay arintaasi wax shubhaa ku reebi mayso qofka caqliga leh ee garaadka leh oo waxa u caddaanaysa mar haddii ilaahay yidhi gabay maaha waa waane iyo qur'aan inuu yahay waxa weeye qur'aankan kariimkaahi kelimaad xuruuf aayaad mid la fahmi karo lianna maa laysa kadaalika waayo waxaan sidaa ahayn laa yaquulu axadun axadna odhan maayo inahu shicrun waa gabay axad ma odhan maayo cid alla cid ku sheegi karta gabay ma jirto waay marka mar haddii gabay lagu sheegay waa kelimaad waa xuruuf waa mid la fahmi karo wa qaala caza wajalla waxaa kaloo rabbi yidhi wain kuntum fii raybin mima nazalnaa calaa cabdina wain kuntum haddaa tihiin fii raybin shaki kuwa ku sugan mimaa kii shaki kaga sugan nazalnaa calaa cabdina addoonka iyaga aanu ku soo daadajinnay oo qur'aanka ah faatuu la kaalaya bisuuratin suurad min milihi isagoo kale ah bal hal suuradoo isagoo kalea la kaalay wadcuu shuhadaa'akum shuhaadadiinnana u yeedha cid alla cidda aa maaragtay doonaysaan ina idinka markhaati kacdana u yeedha min duuni illahi la kayrki ama wadcuu u yeedha shuhadaa'akum ay aalihatakum kuwa caabudaysaan min duuni illahi la kayrkiina bal u yeedha oo arintaa u kaashada cidaad doontaan bal u kaashada oo bal suurad qur-aanka ka mida la kaalaya marka waa taxadi weeye qur-aankii baa loogu taxadiyay inay la yimaada lamana iman karaan waxaana dhacaysay rususha ilaahay jala wacalaa uu soo dirayay aayaad buu siiyey ilaahay rususha aayaad buu siiyey iyo mucjizaad muujinaysa inay run sheegayaan waxaan u siin jiray rasuul kaste waxyaabaha dadka markaa loo diraya caan ku yihiin wakhtigaasee caanka ah wax markaa jinsigeeda ah oo ka sarreeya oo uu ku cajsigeliya ilaahay siin jiray oo tusaale ahaan wakhtigii nebi muuse calayhi salaam sixirka waxa loo yaqaana ayaa cirka marayay oo aada loo isticmaali jiray soo maha ilaahay jalla wacalaa wuxuu siiyey wax arinkii ka sarreeya oo waxa weeyaan maaragtay saaxiriintii ama falalowyadiiba wareeriye oo ka wareeriyey aayad baa ilaahay siiyey jalla wacala waxaa kaloo la idhaahdaa wakhtigii nebi ciise calayhi salaam waxaa loo yaqaano atib iyo dhakhtarnimada heer sare maraysay ilaahay waxyaaba aanay gaadhin buu siiyey wa ubriu lakmaha walabrasa wa uxyi lmowta biidn illah waay wakadalika wakhtigii nebi maxamed sala allahu alayh wasalam fasaaxada waxaa loo yaqaanaa cirka maraysay aad baa markaa fasaaxada ay ugu dadaali jireen oo bal hadda ay isugu sharad dhigan jireen oo bal nin walaba waxaad haysa soo bandhig lo odhan jiro mucalaqaadkiiyo waatii dee waxa weeye la qoray oo meelahaasaa laga tirin jiray markaasaa ilaahay jalla wacalaa aayadda ugu weyne nebi maxamed uu siiye waa qur-aankan kariimka ee mucjiska ah ma garatay kolkaasaa loogu taxadiyo la yidhi bal fusaxaatiin kuwa aftahanaatiin carabida waa taqaanaan isna nebi maxamed sala alla alay waslam dee waa carabi afkiinuu ku hadlayaa bal car haddii uu isagu sameeyey saa sheeganaysaan qur-aankan oo isagu uu bilaabay bal cariga idinkuba fasaaxaa leedihiinoo fasaxaatinoo hadalka waa taqaana bal qur-aankan oo kale bal carkeena waa taas ya bal si kasta isu kaashadoo keena bal car waa taase la kaalaya kolkaasay la iman kari waayeen gow markaa taas taasi waxay caddaysay inaanu isagu samaysane uu yahay mid ilaahay jalla wacalaa xaggiisa lagaga soo dejiyey qaala wuxuu ihi walaa yajuusu mana bannaana an yataxadaahum inuu ugu taxadiyo bilityaani inay la yimaadaan bimili maa laa yudraa waxaan la garanayn oo kale maa huwa waxa uu yahay walaa yucqalu aan la fahmahay yani wuxuu ka wadaa taxadiga loogu taxadiyey isagoo kale inay la yimaadaan wuxuu tilmaamaya inuu kelimaad yahay oo xuruuf yahay oo carabi yahay oo wax la fahmi karo oo la garan kara uu yahay hadduu yahay laakiin kalaam nafsaaniya ka war kalaam nafsaani oon la maqli karin oon xuruuf lahayn oon kelimaad lahayn hadduu ahaan lamiya loogu taxadiila ma looguma taxadiya marka kalaamka ashaacirada iyo ciddii la halmaala ayuu meesha ka saaray wa qaala tacaala waxaa kaloo rabbi yihi waidaa tutla marka lagu akhriya calayhim korkooda aayaatunaa aayaadka iyaga bayinaatin xaal ay cadcad yihiin qaala aladiina kuwii waxay odhanayaan laa yarjuuna aan ka baqan ahayn liqaana la kulanka yaga yani aan rajaynahayn la kulanka yaga waxaa macnuhu yahay sida tafsiirka ku sugan ay laa yakhaafuuna albactha isa soo saarka iyo qiyaamaha aan ka baqan ahayn waxay odhanayaan itii la kaale biqur'aanin qur'aan la kaale qur'aankaasoo hayri haadaa kanaan ahayn aw badilhu ama bedel saasay odhanayaan bal waxaad yeeshaa aan dee isku aan wax isku daalacnaasine oon xeerjacab samayne bal qur-aankan aalihadayada iyo waxyaabihii aanu ku sugnayne diintayadii ceebaynaya ee dalaalka iyo baadida ku sheegaya bal hadda naga yarduwo haddaad qur-aankaa dayn weyday mid kale oo waxoogay dee waxiisu soo dhadhaweynaya la kaale ya waaya aw badilhu ama bedel qul waxaad ku tidhahdaa nebi maxamedow maa yakuunu lii ima haboono oo imaba sugnaba an ubadilahu inaan ka bedelo min tilqaai nafsi ay min qibala nafsi xagga naftayda un in anigu ka bedelo aan iska bedeshaa imasho in atabicu ilaa maa yuuxaa ilay inii akhaafu in casaytu rabbii cadaaba yowmin cadiim wixii la waaxiyoodun baan anigu raacayaa dhebaa layidhi faahbata ilaahay wuxuu sugaa ana alqur'aana qur'aanku huwa alaayaatu inuu yahay aayaadka alatii taasoo tutla calayhim lagu dul akhriyaayo qur'aankan kariimkaahi waa aayaadkaa lagu dul akhriyaayo weeye waxay leeyihin iti biqur'aani hayri haada marka aayaadkan lagu dul akhriyayaa ayaa qur-aanka kariimka ahaa weeyaan walaa yutlaa ilaa maa huwa xuruufun wa kelimaat waxa la akhriyaana bal ogowo waa wax kelimaad iyo xuruufunbaa la akhriya wa qaala tacaala waxaa kaloo rabbi yidhi bal huwa bal aa huwa qur-aankani aayaatun aayada weeye aayaadkaasoo bayinaatun cadcad oo fii suduuri aladiina kuwii laabahooda ku sugan uutuulcilma cilmiga la siiyey kuwii cilmiga la siiyey laabahooda ku sugan dadka qur-aanka qaybsanee yaqaanee xifdisanna halkaa sharaf weyn baa ugu sugan waayahay aayaddaana wejiga laga deliishanayaa waxa weeye dee waxa la qaybaayoo la xifdiyaa wax markaa haddii laba kuu roon yahay dee kelimaad iyo xuruuf ka kooban baa la qaybaa wa qaala tacala waxaa kaloo rabbi yidhi innahu qur'aanku la qur'aanu qur'aan weeye qur'aankaasoo kariimu sharaf badan fii kitaabin kitaab buu ku sugan yahay kitaabkaasoo maknuunin ay masuunin la ilaaliyey laa yamasuhu ma taabtaan ila almuطaharuuna kuwa la tahiray mooye ma taabtaan kitaabkaasi ma musxafkan ah mise waa kutubta ay malaa'igtu hayso laba qowl baa ku jira bacd ahlicilmi ka mid kaasi bacdina kana yidhah culimada ale markaa waxa weeye waa kitaabkan almuطaharuun waxay ku fasirayaan almuطaharuuna min alaxdaaث dadka waxa weeyaan laga dahiray xadadka kii weynaayo kii yaraaba ma taabtaan macnihi aanay taabanin bay ku fasirayaan marka waxay u deliishanayaan qur-aanka ama musxafkan qur-aanku ku qoran yahay inaanu taaban karin qof aan maaragtay weyse qabin oon daahir ahayni inaanu waxa weeye taaban karin ayay u deliishanayaan aana masalada caanka ah ee fuqahada badidoodu qabaan ee kutubta fiqiga aynu ku aragna weeye bacdu ahlilcilmina waxay qabaan kitaabka la sheegayaa waa ka malaaigtu ay hayaan dadkan la dahiray la sheegayaana waxa w waa malaaigta kuwan la dahiray la sheegaya sidaasaa ilaahay yihi bacda an aqsama calaa daalika arrinkaa intuu ku dhaartay dabadeed oo waxaa ka horeysay falaa uqsimu bimawaaqici nujuum wa inahu laqasamu low taclamuuna caiim inahu laqur'aanu kariim marka qur-aanku inuu qoran yahay baa aayadda alnihaaya laga qaadanaya wax kelimaada oo xuruufa ayuunbaana la qoraa lana qaybaa wqaala tacaala waxaa kaloo rabbi yidhi kaafhaya cayn saada allahu aclam bimuraadih wa qaala waxaa kaloo rabbi yidhi xamiim cayn siin qof waftataxa ilaahay wuxuu ku furfurtay tisca wacishriina suura sagaal iyo labaatan suuradood ayuu ku furfurtay bilxuruufi lmuqaacati xuruufta muqaaca sagaal iyo labaatan suuradood buu ku furfurtay marka dhammaantood waxay ka mid yihiin hadalka ilaahay waana xuruuf wey soo ma aragti hadalka ilaahay inuu maaragtay xuruuf leeyahay baa laga qaadanaya qur-aanka kelimaad iyo xuruufuu ka kooban yahay wa qaala nabiyu nabigu wuxuu ihi sala allahu calayhi wasalama man qara'a alqur'aana qur-aanka qofka akhriya oo faacrabahu caddeeyo si fiican macnihi u saxa falahu wuxuu ku leeyahay bikulli xarfin xaraf kastoo minhu min alqur'aani qur-aanka ka mida cashru xasanaatin toban xasano waman qara'ahu qofka akhriya oo walaxana fiihi laxniyana falahu wuxuu ku leeyahay bikulli xarfin xaraf walba xasana xadiidun saxiix weeye sidaasuu yihi markaa ibnu qudaama xadiisun saxiix waxaana xadiidka wariyey abaraani ayaa awsadka ku wariyey laakiin xadiidku waxa weeye waa xadiid daciifa nahshal ibnu saciid nin la idhaahdo ayaa ku sugan oo matruuka ah bacdu ahlilcilmigana marka ay kadibba ku ganeen markaa xadiidku waa daciif weeye axaadiid kalaa jirto oo inagaga filan xadiid ibn mascuud warinayo sunanka ku soo arooray baa jira man qara'a xarfan min kitaab illaahi falahu bihi xasana ilaa aakhirihi wa qaala calayhi salaatu wasalaam waxaa kaloo rasuulku uhi iqra'u lqur'aana qur'aanka akhriya qabla an yaatiya intaanu iman qowmun duul intaana iman duulkaasoo yuqiimuuna toosinaya xuruufahu xuruuftiisa iqaamata sahmi sida waranka uu toosan yahay oo kale kuwaasoo laa yujaawizu aanu ka gudbahayn taraaqiyahum kalxamahooda aanu dhaafahayn yani afkunbay ka akhriyayaane qalbigooda gaari maayo weye ee laa yasilu ilaa quluubihim quluubtooda ma gaadhayo yatacajaluuna way dadejisanayaan ajrahu ajarkiisa oo walaa yataajaluunahu dib dhigan maayaan dib hee dhigan maayaan xadiidkan qudhiisa sanadkiisa dacfi baa ku sugan ayeeshee shawaahid isxoojinaysu leeyo marka waa xadiid isaga qudhiisu sugan weeye waay tarquwadana xulqumku ku fasirayaa ama maaragtay unguriga macruufkuna waxa weeye inuu yahay cidaam lxalqi inay tahay marka xadiidkana wuxuu ka deliishanayaa mualifku labada xadiidba wuxuu ka deliishanayaa qur-aanka kariimka ahi inuu waxa weeyaan maaragtay dee ka kooban yahayba xuruuf oo wax la akhriyo weeye kelimaad iyo xuruuf baana la akhrii karaa xadiidkaa horena waabu caddaynayaa in saxa falahu bikulli xarfin minhu xuruuf inuu ka kooban yahay qaala waqaala abu bakrin wacumaru abu bakr iyo cumar waxay idhaahdeen radia allaahu canhuma yo icraabu lqur'aani qur'aankii in la icraabo macnihii si wanaagsan loo akhriyaa loo jeedaa icraabkiisa ayaa axabu ilayna aanu ka jecelahay min xifdi bacdi xuruufihi xuruuftiisa bar ka mid a inaanu qaybno labadaa ahar ee sheekhaynka loo tiiriyeyna waa daciif weeye waxaanay u jeedaanuun ama macnaha aharku uu yahay ana itqaana alqiraa'ati wa cadama alaxni axsanu min alxifdi alkaiir aladii fiihi laxnu wa fiihi khata sida fawsaan uu odhanayo qiraa'ada saxda ah ee aan laxniga iyo waxyaabahaasi lahayn ayaa ka fiican xifdi badan oo qaladaaday dhex socdaan oo qur-aankii la qalqaldayo qiraa'o toosan oo hagaagsan oo bilaa laxniga ka fiican wa qaala caliyun radia allaahu canhu man kafara qofka ka gaalo wa bixarfin minhu xaraf qur-aankii ka midii faqad kafara bihi kullah wuu ka wada gaaloobay aharkaa cali qudhiisu sanadkiisu waa daciif oo waxa weeye ma sugnaa waitafaqa almuslimuuna muslimiintu waxay isku waafaqeen calaa caddi suwari qur'aani qur'aanka suuradaha qur'aanka in la tiriyo waayaatihi aayaadkiisa iyo wakelimaatihi kelimaadkiisa iyo xuruufihi xuruuftiisa intaaba in la tiriya isku waafaqeen muslimiinta o dhan arintaasina waxay leedahay madiniy meel loola noqday leedahay halkaasina waa kutubta culumulqur'aanka dee waxa weeye ka waranta sida kitaabka la idhaahdo waxa weeye aliqaan fii culuumi qur'aan oo suyuuti la kitaab aad u qiimo badana iyo kutub badan oo kale oo baabkaasa ayaa loola noqdaa kutubta culumu qur'aanka ayaa aayaadka qur-aanku intay yihiin iyo kelimaadkiisu intay yihiin iyo waxyaabaha caynkaasi waxa weeye ka warama walaa khilaafa khilaafna kuma jiro bayna almuslimiina muslimiinta dhexdooda fii ana man jaxada in cidda diidda min alqur'aani qur'aanka xaggiisa ka diida suuratan suurad aw aayatan ama aayad diidda aw kelimatan ama kelmad diidda aw xarfan ama xaraf diidda muttafaqan calayhi la ysku waafaqsan yahay waa qeyd muhiima laysku waafaqsan yahay anahu kaafirun inuu gaal yahay bay isku waafaqeen oo aanay isku khilaafsaneen muslimiintao dhame xaraf iska daa wax ka weyne qofka diida qur-aanka ka mid a fahuwa kaafir yani xukunkiisu waa caynka hadduu dee laakiin aqoonu leeyahay oo dee waynu naqaanaa waxyaaba ma aragta mucayanka waxyaabihii loo sii shardiyayey waynu naqaana waanaynu ark insha alla qaala wa fii haadaa arrinkaa waxaa ku sugan xujatun xuja ku sugan xujadaasoo qaaicatun jaraysa calaa annahu xuruufun inuu xuruuf yahay xujo jaraysa qur-aanku inuu xuruuf yahay ayaa ijmaaca muslimiintana ku sugan oo laga qaadanaya oo waxay leeyihin qofka xaraf diida ama aayad diida ama kelmad diida waa gaal inuu xuruuf iyo aayaad iyo markaa waxaweye ka kooban yahay kelimaad ayay taasi daliilu tahay oo inoo sheegaysaa mabxadkii qur-aankuna kaa weeye
intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkaga tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa akhir dacwaana an alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin wa sala allahu wasalama calaa nabiyina muxamed maca taxiyaati ikhwaanikum fii shabakati manhaji online